بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا كلن تفايلها كدوادا ميلكا سيسين روغدان يوسي كستوني نيغايتان برامجka kulanka warsan oo hameen kasta xilligan oo kale isu ku dhuunsataan idaacada warsan ee magaalada Baydhabo markii lagu reebay binnimada jimaaca bahaaso sabtan iyo hagalaas qodobada oo ka barnaamijka kulanka warsan isin ka dheega doonta oo naga socdaalayna siinkahay waliba kumid ahaa wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed waliba ku hadlay duqeymo gobolka shabeellaha hoose ee diyaaradda maraykanka iyo kajaysdayaan iyo dad shacab oo la sheegay in tilkii hiri deegaanka beladu aamiin ee gobolka shabeellaha hoose kureeda markii ciidanka kumaan doosta iyo isku kubeen deegaankaasi oo dhawaan iyo la wareegay haddaba mayshani anti wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo ku hadal arintaas saas oo kale waliba isin dheega doontana wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed iyo tan ganacsiga iyo waliba iska haysadana shatiga mise warqadda ka agoonsada ulanka ganacsatada ciddi biilayd mayshan intii wasaaradda maaliyadda iyo tan ganacsiga iska gobsadan arintaasi waraysiya siin ku hayno oo uu ka barnaamijkiisun ku bogada doonta saas oo kale waliba isin dheegi doontana madawiinaha maamulka Puntland oo ku hadlay muranka dekedda Boosaaso xilli banaanbaxa ka dhig magaalada Boosaaso kaasi oo laan ka horjeeda dekedda laga wareejiyo Imaaraadka Carabta maysheeni anti reer Boosaaso iyo hatu ku hadlan mise banaanbaxa ka suubiyan arintaasi oo dawladda wareejiday barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta xukuumadda Soomaaliya waliba magaalada Muqdisho ka furtay shirka madalla madalla sanadaha dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka banaanbaha oo la ka dalbaday intii cadaaladda la marsiyo askarigii dili wasiir Cabbaas Siraaji oo geeka ka dhigay magaalada Baydhabo haddaba ma isheenay intii magaalada Baydhabo banaanbaha siisa ka dhigay oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale waliba isin dheegi doontaan wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga dalka Soomaaliya oo ku hadlay dagaalka shabaab iyo isku dhafka ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ma isheenay intii wasiirka taarantaasi ku hadlan oo ku barnaamijka kulanka warsan ya ka dheegi doonta barnaamijku waliba hasin saareyntiisa dareer waana siin la socodsii doonay anigoo maxamed aadan cabdullaahi maxamed soobaala dhinaca farsamada waliba galan gwiinyiisii doonay saaxiibkayga maxamed b k waliba sanglaha ka dhawaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan amiin meeda galaasu sabtana baas taariikhdan iyo keedanta lamada bil December sanadka labada kun todobiyo toddobada waliba dhugunsatayna qodobadii barnaamijka kulanka warsan aan ka weynay wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed waliba ku hadlay duqeymo diyaarado maraykanka iyo ka jeyslayaan gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed iyo dad rayda oo la sheegay intii la kiriri deegaanka beledu aamiin ee gobolka shabeellaha hoose kaasi oo dhawaan la wareegan ciidanka kumaandooska dawladda federaalka iyo haan dawladda Soomaaliya isla marxantaasna radio hon ku bixin wasiiru dawladda wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed Cabduqaadir Baraf ya idaacada warsan waliba waraysiga la weeltay arintaas iyo magaaga la ku bedeli isgooski Zobe waana lambi 14 October waliba hadalisi kumid tahay aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa idaacadda warsan agaasimaha iyo shaqaalaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada aad iyo aad aan u salaamayaa inta muuqayga iyo magacayga u taqaan haddaan u gudagalo su-aashaadii ahayd xagga amniga haddaan kolley ku hormaro amniga waa horta waxyaalaha uu ku nool yahay qofka bini'aadanka amni la-aan nabad ma jirto amni la-aan nolol ma jirto marka waxa ugu horeeyo qofka mas-uulka ah ama qofka shacabka ah inuu gurigiis si nabad aga soo tooso si nabadna ugu noqdo ilaahay hadduu ugu talagalana qofka biniaadanka xabiibiyo markuu ahaay wax walba gaarayaan horta waa inay bulshada ogaataa cabsida in naar lagu galo cabsi allah laga cabsadaa bis qof walbo saacada uu leeyahay inuu ku xisaabtama la rabaa marka amnigaaga waxaad ku sugan kartaa wax alla waxaad aragto oo amnigaas looga qayb qaadan karo inaad ka qayb qaadato su-aashaada haddaan u gudagalo ahayd shabeellaha hoose shabeellaha hoose waa meesha keliyaha horta koonfur galbeed markaan idhaah waa meesha keliyaha ugu dhibaato badan xagga amni darrada oo waxaana keenay dadka deegaanka u dhashay oo dawlad ku nool ah jecleen in ay dhibaato isku geystaan ama dhibaatada u geystaan marka waxay noqotay meel bahalgalayn ah marka meeshaas markay saas noqotayna kulleyba waxaan kulleyba koow eeda saarayaa ama aan kulleyba fiirinayaa inaan annaga shacabka ah ama annaga shacabka matalaynaba horta aan aada kulleyba qaadan doonno waxaan ku qaadan doonnaa aniga gurigayga markuu kasoo toosa nin sharwado ah oon anigana ku fiirsado aada qayb baan kale laakiin haddaan sheego waxaan aaminsanahay in ummadda dhan ay ku wada noolaanayso wax badana la qabanayo marka su-aashaadii ahayd xagga shabeellaha hoose meelo badana laga geystay juqayn meelo badana dad dhibaato ku gaareen laakiin aniga fikrad ahaan wax alla wixiiba looga qayb qaadan karo qof kasta oo nimankan shagarodayaasha ah aan aga guulaysan karno aniga inaan maraan jeclahay ama aan ku guulaysanno sida aan nimankan aga guulaysan lahayn marka wax walba oo dhaca adkaysay u baahan tahay waayahay e sida aad la socoto arrimaha gobolka shabeellada hoose ayaan weli kusii guda jirnaa gobolka shabeellaha hoose ee deegaan hoos yimaada degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo lagu magacaabo beledul aamiin waxaa la sheegay in ciidanka kumaandooska ay weerareen shabaabna ay ka saareen kadib ay iskaga soo baxeen dhibaatooyin kale ee deegaanku ay ka taagan yihiin ka koonfur galbeed ahaan maxaad kala socotaan shaksi ahaan anuu hadda wasiirka amniga ah beledul amiin waa deegaanka aniga aan shaksi ahaan saamaynta ugu leh beeran aan ku leeyahay xoolahaygana ay yaaliin guryahaygana ay ku yaaliin waa deegaan aad iyo aad u baaxad weyn oo beeraha iyo ku hormarayo ay xagga xoolaha waktigii la galay hadda kow maaha dhowr mar bay galeen ciidamada la leeyahay danan commandoska beledoog la degan waxna waa wax lagu farxo waxna waa wax laga naxa marka waxa lagu farxo waa in meeshaas la galo nimankaas sharwadayaasha lasoo qabqabto ama lala dagaalo waa muhiimad gaar ah ay u leedahay dadka shacabka degan degaanka iyo koonfur galbeed laakiin in la galo hore laga soo baxo dhibaato waxay u leedahay deegaanka dadka degan sida hadda wararka igu soo gaarayaan dhalinyaro iyo odayaalba in ay nimankii shabaab markii dhibaato lagu geystay oo laga soo baxay idinkaa hagaya in la yiro nimanka dhallinyaradii ilaa hadday haystaan dhibaato weynna ay ka taagan tahay marka waxaan annaga kolley haddaan nahay dowladda koonfur galbeed qaasatan wasaaradda amniga waxaan u jeedinaynaa ciidamada sameeyey arrintaas in ay ku daraan in ay degaan meesha haddayna degaynin ay dadkaas dhibaatada haysato ilaa annaga aan kolley insha allah howlgalaa bilaaban doono waqtiyada soo dhow aan ka gaarayna in xoogaa yar ay noo sugaan haddii kale ay meesha qabteen waa shaqo loo baahan yahay in ay meesha deganaadaan sida ayna shacabka dhibaato u gaarin marka taasna waa la soconnaa dhibaatada meesha ka dhacday saacadba saacada nagala soo wacaa waa deegaankan u dhalannay insha allah hadduu ilaahay yidhaha waxweyn baan ka qaban doonaa hadduu alla idmo waayahay shacabka la sheegay in la qafaashay ama dhibaatooyin kale looga geysanayo ee deegaanka imika aad sheegtay yaa mas-uuliyaddiisa qaadi karaa oo marka loo fiiriyo ee daban shacabkii koonfur galbeed ay ku abtirsadaan ee koonfur galbeed amnigii aad mas-uul ka tahay dadka yaa mas-uuliyadooda qaadi karaa maadaama maalin kastoo dowladda ay tagdo deegaanka haddana ay iskaga soo baxdo shacabkiina dhibaatooyin kala duwan ay kasoo gaaraan anigu waxaan aaminsanahay deegaan walba qabiil baa degan dad baa degan eedda qabiilkaa qaadayo wuxuu u qaadayaa hadduuna heeriyada saaran asaga iska qaadi karin dhibaatada gaarta asay haysataa runta aan isku sheegno qori waa haystaa difaac waa haystaa wiilashiisa way joogaan asaga hadduu u dhaga nugnaado dhibaato mar walba saaran saas in la yeelaya ha ku xisaabtamo deegaan walboo la galo oy dowladda qabato ha isku dayaan shacabka in ay ayaga heeryada saaran iska qaadaan ninka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay gurigiisa islaamka ah weli gurigiisa iyo hantidiisa ilmihiisa haddii lagu soo weeraro inuu ku jihaad tago marka ereyga jihaadka laleeyahy nafsadaada iyo gurigaaga haddii lagu soo weeraro haddaadan iska dhicinin adiga adaa ahlu naar eh wadanka sida aad la socoto dowlada ka jirto shacabka ma qaadan karaan hub sida lala socdo dhinaca kale goobaha shabaabka joogaan shacabka kuma qaadan karaan wax qori ah haddii ay qaataan dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmayaan marka sidee shacabka mas-uul kaga noqon karaan ama beelaha ay mas-uul kaga noqon karaan xaqiiqadan kuu sheego horta soomaali way istaqaan runtana waa laga hadlaa sidiisana ninka muslimka ahna inuu xaqiiqda ka hadlaa la rabaa qori marka lagu leeyahay marka aad qaadanayso waa marka naftaada iyo maalkaaga lagugu soo weeraro runta marka laga sheegay laba qabiil markay isku dhacdo soomaaliya oo dhan qori ay isku qaadataa markuu nimankan diinta ku gambanaya meesha soo galaanne aniga wax ma qaadan kari taas ma qaadanayno qabiil baa degan qabiilkaas awood wuxuu u leeyahay dhibaatadaas hadduu isaga raalli ka ahayn inuu iska dulqaado aniga waxa aan ka wadaa waxaa ah gurigayga iyo hantidayda haddii lagu soo weeraro nin muslin ahay haddaanan iska dhicin ahlunaar inaa ah soomaali maanta waxay taagan tahay xilligay ayada iska qaadileed heeryada saaran dowladnimada la sheegayana in ogaadaan la rabaa shacabka dowladnimada waa shacabka waxa dawladda ah waa shacabka waxa ciidanka ah waa shacabka waxa wadanka iyo dalka iyo dadka xoreyn kara waa shacabka marka in la ogaado dawladda ma aha malaa'ig meel taalo shacabkay ka soo dhaxbaxeen mas-uuliyada ilaahay u dhiibay waa loo dhaariyey shacabkooday u shaqeeyaan shacabkeen u shaqeynaya hadduu gacmaha laabto أنا مسؤولية ما قاعد كرو مسؤولية وحا إلى قاعد كرو شعب كميشي كو جيران نمان كاس إيو هدو حتى قوري قاعد كرين إنو أفكا إيقو تاغيرو إنو إي شيغو إنو إي رادب كانان إي هايستو والا كالمين وانا شقين لكن هدانا أنا غربها إسقف سنون هيريا صارنا إسقوض قاعدين مسؤول تجلسين الدولة كل جد وحقبت.
وياي دقيمهان قبل كشبه الله هو سك الصعدة دباتوين كلا دوانا كسو جارو دتك الشعب كمرك لجا حد ليه دباتوين كدتك كسو جارو ككوفر قلبي دهان مجران إسبتالات وقادان ما دام ابنك قاعد مسؤول كتهين هدي أي جيران دقيمها محات كلا صعتان.
هرتا دقيمها ودور قيب سوماليو إذل أي كصعتان. waxay aga socotaan dhibaatada annaga maanta na haysato meelaha laga soo maleegayo haddayba diyaaradihii arkeen ay juqeeyeen aniga waxaan aaminsanahay arrin aad iyo aad u fiican waa laakiin shacabkeenu waxay wax ku soo gaaraan ama dareenno ama aan ogaano annaga waxaan diyaar u nahay isbitaal walbo oo ku yaala soomaaliya ama dalka dibaddiisa inaan u qaadno haddaba dhallinyaro badan oo jidka loo dhigay safar haddaan aadayo hore aan u qaadnay qaarna gudaha wax looga qabtay qaarna dibadda wax looga qabtay qaarna gobolkii yaaba isbitaal caalami ah wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada kulli ay garmaha isqabsadeen kaalmada iyo waxa laga geysanaya waa aragtaa isbitaalka sidii loo hormariyey haddana isbitaal kalaa laga furay manchester hotelkii oo aad iyo aad u qalabaysan dhaqaatiir badanna joogto horumarka koonfur galbeed ay ku tallaabsanaysa xagga caafimaadka iyo xagga kaalmada waa aad iyo aadan kulley xagga amniga annaga aan aga warqabnaa aad iyo aadaan ugu farxsannahay arrimaha sida u socdaan waayahay markaan kasoo gudubno afar iyo tobankii oktoobar magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qarax ee ku dhowaad saddex boqol oo qof ay ku dhinteen dad intaa ka badan ay ku dhaawacmeen isgoyskii waa laga bedelay magaca gudoomiyihii gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho thaabit cabdi maxamed waxa uu ku dhawaaqay in afar iyo tobankii oktoobar loo bixiyo lagana bedelo magacii ahaa isgoyska zobe ka koonfur galbeed ahaan sidee u aragtaan hadda haddaan nahay annaga qowmiyadda koonfur galbeed soomaaliya khaasatan soomaaliya oo idilna ay tahay dad wada dhasho isku diin ah ma filaynin erigaas inuu meesha iska dhacayo laakiin hadday ka noqotay siyaasadda ay dhankaas u rogtay ama ay fikrad kala gashay ama xamaasadda ay gashay taas tiiraanyo aad iyo aad u weyn haddaan koonfur galbeed nahay waxaan aaminsan nahay u yaraan u yaraan kun xagga inay u dhaafayso dadka deegaanka koonfur galbeed ama ku dhintay ama ku dhaawacmay ama lagu la-yaa ilaa ay hadeertaan annagoo tiiraanyadaas qabno in tiiraanyo kale noogala daro ma qaadanayno waxaan ku qaadanaynayn isgoyska zoobe ama waddada zoobe waa taariikh soomaaliya oo idil ay leedahay waa haliyey soomaaliyeed ahna qof koonfur galbeed ka soo jeedo ma qaadanayno magac nin haliyey ah in la bedelo mana qaadan doonna taas way dhacday maamulkii gobolka banaadir oo mas-uulka ka ahaa ee gobolkaas sameeyey maxaa idinla gudba annaga waxaa noola gudboon baarlamaanka koonfur galbeed waxaan annaga la hadli doonnaa hadduu ilaahay yidhaaha baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare waxaan u gudbin doonnaa arrintaas cabasho ka dhan ah oo muhiimadda ay tahay hadday dhacdo taas in lagu adkaysto annagaba meelo badan baan u bixinay magacyo koonfur galbeed waa dad jecel ummaddeeda soomaaliyeed inay wax u bixiso buundadan waxaa la dhahaa waa taqaaniin nin baa looga magac daray waa nin wax qabtay oo haliyey ah garoonkii waxaan u bixinay ayub stadium nin dhaktar ciyaartooy ah la yaqaanu ahaa marka annaga waa jecelnahay inaan dadka magaca leh aan ku xusno ama aan u samayn annaga magaceen in la baabi'iyo haddii loo dargo sababba waa la baabi'i layidhaa waxaan annaga u ognahay soomaaliya oo dhan in kolleyba laisku tashanayo nin walbo magaciisa iyo wixiisana federaalnimada la qaatay waxaa waa in xaquuqdeena aan helno xaquuqda lagu tuman doonana ma qaadan doono isgoyska zoobe waa muqadis lama bedeli karo cid bedeli kartana male tala xataa nagalama gelin karo mana qaadanayno taas isgoyska zoobe waa taariikh koonfur galbeed khaasatan soomaaliya oo idil u taalo mana bedelmi karaba ma bedelmi karo baawur kastoo raacdid bas kastoo raacdid isgoyska soobe igu deji ilaa isgoyska soobe ilaa isgoyska banaadira laleeyahay marka magacaas magac baabi'i kara maba ahaba laakiin wuu ku hingooday marka magacyo badan oo inuu sameeyey gobolka banaadira xataa aan magac ka bedelaa uu yiri marka waxyaalo badan oo dhibaato ku ahaa jira guddoomiyaha uu wado mana qaadan doono
electronics stationery and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaneey ma taqaan hadalka adoo waxba soo heysi kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan saal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada saal electronic stationary and cosmetics waxyaabaha aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyuutar hb acer tushiiba iyo del iyo moobilada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsung galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahl electronic rintijaro jif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maqlada dhagooliyaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka Cosmo-
waagaag dhugeystayaal weli weli la dareertana barnaamijka kulanka warsan wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga maamulka koonfur galbeed weliba iska haysadana shatigii ganacsiga kaasi oo lamaadyoba shuqulunka lahayne iyo shalliyin maamulka degmada iyo wasaaradda arrimo gudo koonfur galbeed soomaaliya iyagoo arrintaasi jartiya idaacadda warsan si walbadan unkaogaata arrimoogasi iyo sijiidkaasi idda saxangate iyo idda arrintaasi shuqulkunkulayne idaacadda warsan waliba waraysi la weelatay gudoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsiga baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan balaag isuguna faahfaahi walaa arrintaasi sheeni iyo iska qabsiga hata meeluusa deersi sinye marus arrimoogasio arrimo kale ku hadlaay waliba hadaleysi ku mid tahay bismillah eedan maadsanta waan ka dhowa adi iyo shaqaalaha idaacadda nasan salaame soomaali meel kasta roogtan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu allaha wali ku tarsanaa guddiga ganacsiga baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waayahay e, marka arrimaha ganacsiga oo kale e, hadal fara badan a jiro oo arrimo ganacsiga oo kale wali jira hadal fara badan oo e, in ganacsiga weli e, khilaaf uusa ka teeganyi e, wasaaradda ganacsiga iyo maaliyadda ee khilaaf usku teeganyi ee shatiga walaa laka magacaabo horta shati meed
eedan maadsante socdaal waana su-aal meelo ka jirto baahan ini la fahmo sababta ee jiilka hataha kahi oo meelera qarniyadan rooga wali imbaahanyeena labaati todoba labaati siyeedka sana hata laha dhaafi wali imbaahanyeena ini lan sheega ereygaas hata warsati oo eeshata shata waraaqda aqoonsiga ganacsiga la ere waraaqda aqoonsiga ganacsiga la ere laakiin ereyda kale su-aalo kale aday warsatay oo hayti maaliyadda iyo wali iska haysadaana mayl eraay arrimaha ganacsiga iska haysadaan lamaadaas haydood maaba isqabsado koraanba namba mee loo leeyay washataga la gooyow ama waraaqda ganacsiga la gooyow hooba madba ganacsi eta wasaaradda ganacsiga leh hooba madbe eta hay-ado samafal ama madani haatoy ama international haatoy madbe yani hool service lagobodow mase shaqo lagobodow eta ooba eta hay-ad haatoy ngo haatoy hoob walayo eyin wasaaradda arrimaha gudaha leh waana doqa magaalada leh waayahay e, arrintuun shatiga oo kale markii wasaaradda arrimaha gu- e, wasaaraddii maaliyadda iyo wasaaraddii ganacsiga iska ka dhigeen magaca shato horta bulshada isweydiiyaan magaca shato m- lamadaasa laha ama doga magaalada leh En, shata marlamaada ka nage shata macna badanye shata horta waa leedahay waraaqda ruqsada sada leysanka langoosadaw waraaqda ruqsada oo ganacsiga la erey lama madama horeyna sheega hatan haka nage madbaho ganacsi eyi wasaaradda ganacsiga gooyas yeele madbaho meel raay eyi een shaqo la qobadaayo dalkan la qobado ama NGO haaday ama meel raay walaagii ku sareeyo mase ku hooseeyo haadeen wali leh wasaaradda arrimaha gudaha leh waana dawladda hoose leh laakiin ereyga la iska haysado baahan in la gordo wali ayaa horta shata shata ereygan shata emi walla ku yaabay hataa hoob anaad israrno ama farmisho seena ama meel raay meel supermarket ee seena ama baqaare baqaarka inkimin seena oo shata haysata leer furo haysata leeb ka aleen lankasta haysada laga eray shataga wala in baahan yahay aqoon aan baahan wala in baahan yahay in bulshada lan shaaga shato wala la kajeedo inuu eeyeen waraaqda ruqsada in aad walgada qorto laakiin badki wala ka raayna waraaq reena ruqsa may may ingaadade ma jar hoba tara beesana qaba baawrna harharooda kor baqaarna ani qaba biskika degsadaahay ceesha tuku fadeegi homada shatan fadaana ma emeelray saar baa wali la weeldhaday meelray mase gurbaan la dheelo mase munkar la dheelo baa wali weeldhaday dad oo laku kudambooyo ana gala koray heblow keertooha biyo yoobanas warsadahay macdanahay wal dawli nagaday ganacsi oo meelanka toosay adduunyo la xiriira ini ada waraaqda aqoonsiga goosata ka qasbanta waayahay markii arrintaas marka dhina lanfiri oo kale way ka alasa in bulshada inta badan shato inkasaan siday laka bara kor eedaa mahadsanta shato wali lika bara kore wali lana rug cadaayi lana oo wili joobaha shaqeeya jari lanki ilaahay naftan dhaafay adduunka ka waari lanki kale hata dhamadiina hada meel eray taariikhda laku haaya shata wali ambaahaya sida una een dood cilmiyeedka unku suubiyaan idaacado telefishinada unku suubiyaana ini meel eray dad rugcadaaye laha fadhiisiye telefishine idaacado laha fadhiisiye dad ka horta dhiga laku bara madi dhiga laku bara hatan hindho ku baradan sida aan haysiyaana meel raay een shambi koyti malaya koy hambegar la suubiya jisbegar la suubiya languray in dadka dhalayaalka lagu bar horta shata meel la jeed ma di shata wali la jeed dadka dhalayaalka lagu baro idaacada lagu baro tilaan meel raay een een fm da lagu bara ku baad leer shataga nooc nooc ya ansubsin ya waan anis dabarhe laakiin hoobaada walan kasta een lamiyay hagada kortay ha gado in sar dhasada kortay dhasay raashinka buushay gaday hoob nagata walbadan halaawe sababta shata langooyon wali ataa wali la faray in la ogaado raashinka kooyow haweena qalabka kooyow in tayilay in waldhii la sheeno horta laga ogaado geeka socdaala wali leeya shataga oo sigaarka leey xasan balaaga wali leeya shataga oo wanta leey heblo wali leeya shataga oo bariiska leey walaaye walanki la ka araga shatagii sheeya ambaas bahe sababtoo lan adan la xisaabto ma korto nagade laakiin hooba lama jeebka hola ka jaray hasku gaday leer qofna may kontrool karo shataga wali waha waraaqda ruqsad in ad walgarad kin ogolaada soo marka guddigii baarlamaanka anqaabilsanay dhanka ganacsiga maadaama ada kumid ta baarlamaanka koonfur galbeedna baarlamaanka jarali xisaabtan usata bilaabay ee wasaaradda ganacsiga markii adan fiiri wasaaradda ganacsiga oo kale arantun shatigo sheenti iyo qaabka howlgala korta guddiga ganacsiga ee baarlamaanka koonfur galbeed ku hadalay eedaa mahadsanta markan ka horey torta wali inta ducaa email raay ilaahay ba unku dalabaan in ilaahay caafiye gudoomihii guddiga ganacsiga baarlamaanka xanuunsiin hildhibaanka in ilaahay caafimaad yay sii waan ilaahay meel raay lawaaj iyo dhulkanka goboda laakiin xaqiiqdii ariga adatay warsati wali wahaa processa nin dareer meel raay wadiiqi nin dareerta una suubiyaani ganacsi horta may ganacsi la ere ganacsi lankii oo ruma gadaa ganacsi aha masal lankii ina taree wadaa ganacsi ah masal lankii baawur oo meel raay bensal ka wada rakibiyay gadaa ganacsi ah ama lankii bulukeeta gadaa horta ganacsi ah arintii ee guddiga baarlamaanka aan howl galay waan aan qalab qaaday waan hataba ka jara wali fadaane madan walaage ganacsi lan goradaay ganacsiba hoos kooyay een meelika yaaleen isidilanka ganacsadaay isharuudogi lahay walaya suubintiyo iyo hooliyaka jarna mardhan walha bandhakee hoob ilaahay naftaninkasan waayahay marka baarlamaanka guddigan marka la magacaabay oo kale isku shaandhanga jirti guddigan marka la suubiyey isku shaandhantii markii laha ku gudbay oo kale wasiiro cusuba la bilaabay jarana kulama isan wada qaadateen isin iyo wasiirka isla maraxantaasna siday ganacsiga deegaanada koonfur galbeed reedan fiiriyowla ka suubii lahay suubsatana kulan noocaas isin iyo wasaaradda xaqiiqdii intii iska shaandhayntan dhiinaba wada hadalkaas iyo wada fadhigaas lahayni proseskaas dareeri taqanatabkiin sheegaha ee meel raay wali la suubiyo haya meel raay documentiskii mase meel raay walaagii shuruucdii walaayi la ku daba gala fadhiya la suubiyaay madii isku shaandhaynta kooyt ku baadana hatana ilaahay naxariisa tacsiyooyin culusana galeen gaabkaasana gali laakiin geeka anka damboyti gudoomiyaha baarlamaanka iyo meel raay dhowr qofood oo aniiba ka jara oo guddiga ganacsiga ku tirsan wali insaanay gudoomiyaha baarlamaanka arrintaasna kula hadalnay waana meel rahay wadiiqadaha ka jarta insha allah mardhow wadadaha ka jarta wabilahi suurtagal nagada doone in guddigii ganacsiga ee baarlamaanka koonfur galbeed iyo wasaaradda iskaaladayaan iyo hindho gaar ansuubiyan dhanka ganacsiga teeda kale bay dhabo shileediya walkasta ha ka koobteen jara doonana in deegaanada koonfur galbeed oo dhan isin seetan isagoo xaqiiqda rasmiga ee ganacsiga raadiyaysan eedaa maadsanta socdaal wali taawiyaase wal oo meel raay maskantiitayna ka jaray mas una qorsheeyaani inaada warsado hayto marlama jawaab koo sii hay safarada aan ka horeeyo una baxa doona wali anjeedna may dhahay guddi ganacsiga iyo wasaaradda anjeedda inay may dhahay shabeellaha hoose lambaha warshado ganacsi oo wax soo saar lahay tayi lahay oo shabeellaha hoose ku shaqeeyay ama boqol ku shaqeeyay ama bay ku shaqeeyay jireen hata processkaas ka jarna madan sideed gobolna aan bahaana xog aruurintaas nool ka mogayn waana sheena doona hoob ilaaheen xubno kasta oo xildhan dhiiba ee markas wali sheegeena in arrintaas wal ku qabado doonaan kureedna fashilka koytoy iyo gaabiska suubiyan musuq maasuq kala jaroy reedalunkube way ku yaabay in arrintaas ka dhabaytano oo bulshada si dhabaysan hanka bandhigdan isoo dhi xisaabtamaasan wasaaraddii xilligaasi ku shuqulle arrintaas eedaa maadsanta xaqiiqda horta bani aadan dhan ma dhan waana kooyasa may larahay ini qofka hadafkiisu lahay uusa deeri waayona suurtagalo iniisu deero ka guulaysa doona suurtagalo laakiin wala una hata unku gaabi noo masaliniinku laalishoba maylan ka ogayn sababto eh wala una hata dejiina fadaano wali waha wadiiqadii ama may larahay sharcigii ganacsigaas lanka howlgala faday mase laka raxo faday mase laka raad raayfay iyo dejiyaana mee meelbeesataa lama haqaado hayna madii meelbeesataa la haqaadan oo ganacsi kasuu biyaan erna ya ama lalina laalisho faday mase una laalish biifadni laakiin hata wala نصوبنا فدان وليها ور وراخ قرن أرهات رع نقدو يديارنا فدوهين مدن ولين إلهي كرجع يعني إنه أنونا إن بسبب لك فشل ماي إنك فشل إن ماي لراي دوكمنتس كن وراخو كقرآن هو بالله wasaarad kasta oo koyta baarlamaankii ee toddoban su-aalo way lagu yaabay in mararka qaar hata si kaladan aragda wasaarado kooyow mararka qaar lanka wasiirka markuusu kooyow lagu yaabay inuusa dhaqdhaqaaq faylan lahayn markuusu wasaaradda kooye dhaqdhaqaaq suubsado oo dhaqaale kale ee uusan lahayn halabax dhaban sida dhiiday oo kale oo hata inta badan bulshada reer baydhaba isweydiiyaan jarana le xisaabtan dhab eh oo isan la hor surmaasan guddi kasta wala uusa ka holinye tusaale markii lahan ku qaado wasaaradda ganacsiga dhii kore le xisaabtan rasmi eh oo isin la weeldhada doontan oo isla marxantaasna la kabaaro xaqiiqda rasmiga ee wasaaradda ka shaqeeysa insha allah eedaa maadsanta hooba documenteska una weydiiyahayna ama may dharaay khaamuuska mase wadiiqada jidka ganacsiga unanka talagalsanna la dejiyo hay use galantayna hagala itusi taabsiya taala insha allah waana dada taabsiyi doonna hadalkanna wala isiin ku codsadaane ma isiin baan dhaafa doonna meena keeda galadaasana geel lamaad oo mase saddexaad oon hasan war fadheedano haanga daarni iraan ini haahan iska balqaadano iska dhigjiidaan waa bilaaheer
malaayiin qof waliba maskaxdooda urdunka ee waanan la naqshadeeyay intiyo jiran dad siyaasada markiyo hagalaayan walban haysan kureed markii siyaasada muddo ka jaran dabaqyo dhisadaayaan oo guryaal suubsadaayaan la xisaabtan la-aanta jarta aawadeena taasan dhiyaas
بيتزا sideewmay saciid mukeefkii sacuudiya sitamaanko ha karaa haysatay foolba suuradahan istartay sacuudi masaana suubinay abaayow sidii fadaa'iya helay siirqabow bunga sahansatay arrintan mase helana sidaada sheegdiyo siirqawow bunga sahansadii suweesaa baraday filintijeerka suwees yalla saaxiibi fehmooda ii farxadaawa ku kasii ini fareen dhalanagati filintijeerka suweysa sifu welba raashiin nafaqa saamaynka lee suweesa lankaseede boroosti isi biisaha gobay jeekayshen jibsaha dhiib shuweermaha duub eegbeegar isi jikanbeegar isi bartalanka seedow suweysa biza androst kubishiin i kafay kulaal i gabow cabitaan qudar shiidan biyolo tusay seekee jilaato tibtob aiskarem axsan aiskarem suweysan kasew
maxay tahay barwaaqo cuntadan bela hilibka ah meesha aad joogto waa baydhabo barqadii baa lagu kala tagaa hilibka miyaysan jirin miyay dooradiiyo kalluunkiiyo meeyey baydhabo bad ma lahan awaaba iga saxan tahay magaaladan bad ma lahan laakiin bilkriin meeyey
madawiinaga maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas waliba ku hadalay markiinkoreyti muranka ka teegan dekeda boos aaso hella banaanbaxayaal eed an araysan mise an dhirfan yo banaanbaxa ka dhikan magaalada boosaaso isla maraxantaasna ha ku horjeesdan intii dekeda boosaaso la wareejiye yo waliba madawiinaga maamulka puntland xilliuusa ku nagday dalka etoobiya usi shirjaleed ka qobaday magaaladaas sheegayna intii arrintaasi sax an hayna waan isdiijaan bulshada master gas oo arintaasi hore moo kale ku hadlaay waliba adile isku mid hay
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحون كفيينك iyo gudoonka baarlamaanka iyo odayaasha xildhibaanada madaxda kale ee dowladda aan ka mahadnaqaynaa soo dhaweynta gobolka degmada dowladda guud ahaan dhammaanteen aad baad umahadsan kuhiin sida madaxuxuunku sheegay muddo ah an waxaas lahaaba waa saddex beri ahaydba laakiin muddo dhowyo toban beri ayaan waxaan ku maqnay shaqadaas qaran runtii waxaan ahay shaqo loo baahnaa oo aad la socotaan isafgaran waagii muddo soo jiitamayay in lasoo afjaro shirkaasi runtii waad aragteen qodobbaa ka soo baxay muhiim ah qodobadaasi saad aragteen waa qodobo u hirinayay dowladnimada waa qodobo u hirinayay dastuurka waa qodobo u hirinayay federalismka iyo wixii lagu heshiiyey waxay heshiiskaasu keenay isu soo dhawaasho iyo is-afgarad runtii dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka oo runtii golihii iskaashiga dowladgoboleedyada ku aasaasnay kismaayo uu u ahaa hormuud in laga shaqeeyo danta qaran laga shaqeeyo danta guud loo adeego wixii shidaha oo jira ama isgaran wahayana si dowladnimo iyo soomaalnimo ku jirto loo dhameeyo inaanu isla qaadano oo la socotaano cadowbaa dalka haysta in badan oo ka mida soomaaliya anugu waa aan ugu sahlanaanay marka in cadowgaas meel looga soo wada jeesto dadkuna maanta soomaalida waxaad moodaa majority-geeda badidood inay isku quluub tahaad moodaa oo laisu soo dhawaanayo oo wax badan oo xumaanoo jiray aad moodo in ay ay ay sii dhammaanayso marka in cududda la mideeyo cadowgana laga hortago soomaalnimana laga shaqeeyo dowladnimo wanaag iyo dalka oo hore u socdana aanu aanu maaragtay u hawlgallo intaas ayay ahayd war iskuma keen seegana si dhow ayaad ula socoteen sidoo kale xalay waad la socoteen waxaan wareejinay deeqdii dowladda puntland ay ugu deeqday walaalaheeda dadka shacabka reer puntland actually ay ugu deeqeen walaalahooda musiibadu ay ku habsatay afar iyo tobankii octoobar runtii waxay ahayd guul iyo sharaf bay ahayd puntland waana ka mahadnaqayaa dadkii arrintaas sida gaarka isugu taxallujiyey culummadeenna ganacsatadeenna dhalinyaradeenna iyo dowladda laftigeedu xubnaha hay-adaha kala duwan ee dowladda runtii oo dor weyn ka qaatay guuda sharaf bay ahayd puntland soomaalinimo iyo soo dhawaashana waa ay keentay marka aad iyo aad baad umahadsan tihiin khayr baan rajanay su-aal wanaagsan horta ninka tacadigaa sameeyey sharciga in la horkeeno weeye sharciga wadanka puntland waa sharci iyo iyo nidaam baa ka jira marka cadaaladda iyo nidaamka ayaa la waafajinayaa damigu geystayna waa waa uu ka jawaabayaa taas taasaan kaga baxaya waan ku mahadsan yihiin dowladda jubbaland iyo dadkeedu runtii yani doorkay ka qaateen arrintaa iyada ah madaxweynaha waa wada soconay jubbaland waan ka hadlaynay arrinta kale oo muhiimka waxaa weeye dekedda dekaddu waa horumar cidda ka soo horjeedaana waxaan u haysanaa inay dad dan gaarale ay tahay hadday rabaan wuxuu say ahaan jireen inay ahaadaan haddee ma ma soconayso sababta waxaa weeye mustaqbalka iyo aayaha dekeda waxaa weeye waxaan ka hadlaynaa waa mustaqbalka generationada soo socda weye iyo horumarkoodii weeye marka shaksiya dana gaara leeyihin inay hor istaagaan oo ay ay rabaan inay dhib ka abuuraan dee laba aqbali mayo laakiin wixii concern oo jira oo ganacsatuhu ay qabto oo oo sax ah waa lagala hadlaya waa laga fiirsanaya laakiin in badan oo danley ah oo xumaan u danle aan horumar rabinin oo raba inay mustaqbalka jirasha soo socda ay cunaan weeye waxay ka ay runta ay ay ka helayaanna runta aanan garanayn weeye laakiin ciddii iyadu qabta concern gaara oo ganacsatada ugu horeyso hadday jiraan waa diyaar baan unahay inaan kala fariisano kalana hadalno laakiin mashruucu waa u soconayaa heshiis baa dowladdu gashay baarlamaan baa ansixiyey ciddii hadal qabtaahi hanoo timaado laakiin waa inuu socdaa mashruucu dowladda kadan waa la dhisaya waagaagumusid halkaas waribaahay madawiinaha maamulka puntland cabdiweli madale gaas oo ku hadlayay arrinta magaalada boosaaso
Maslahat Company Tisbeer Baxter
أوكي أنت جيل أنت جيل باوس ورا شيء سامين دلو يسجل ها
een wararka daayay oo Soomaaliya guuriyay aan booro wali asili ogayn ii eliglo isku hal ma ah saab company spare parties caalamiga ah bulshooyin ogaala onlanki haya lba wa orore abaarlanki galana meel aaringa aan guuraya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company isbeer baartisan ororey ila wali jeela uurka anrona afarshay meel taala ma ee agal bireed isbeer baartis ee isjiid ingwinya bushkileete injeryi alaabtiyo hay ku on batena bulshoy orora saxaab company isbeer baartis andu meelaya afar bool in ku fadhiya albar moosi faraay ii iskaamintooda oo halawtay arnajiridee waxaa ku ereeyey inta siinka akaatay mudun agalbereed baabuur waa isa falaasaan inta seeda bulshooy saxaab company isbeer baartis
xukuumadda soomaaliya waliba magaalada muqdisho ka daafurtay shirka madalla sanadlaha maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya madalla maamulka guud ee hay-ado dowladda oo sanadle ah yaa waliba lanka gonglaya sidii heerka hay-ado kal duwan ee heer federaal iyo heer maamul goboleed sabtida oo geega hayti laka daafuray magaalada muqdisho caasabada dalka soomaaliya walibana shirkun kulmiyey xubno wasiiro badan oo ku dareer maamul goboleedyada dalka mas-uuliyiin ku tirsan hay-ado mas-uuliyiin ku tirsan hay-ado dowladda federaalka soomaaliya wasiirka shaqada iyo shaqaalo xukuumadda federaalka soomaaliya iyo xubno kale oo ku dareeray xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac yaa ku hadalay ugu horeyntii ahmiyadda madalung iyo walyaabo diiradda laka saara doona muddaduusa dareer saas oo kale waliba shirkintuusa dareer hadalay cabdulaahi xaamud wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lamadyo oo siinista jeremy lasiun ku hadlan waliba hadalladeedu ku mid tahay
بسم الله الرحمن الرحيم مسؤولين كلا دوان كسعوتا دولة فدرالك الصومالية قدوميها الجديدة هيدا شغالة رئيسة أقسمية شدود حرية شوكتدا وزاردة لما حول ودنا وزيرة كلا دوان كلا يمي معمول قبل waxaan rabaa iyaga horta inaan si gaara ugu soo dhoweeyo shirkan halkan inoogu furmo gabaad bay ahayd markii aniga iyo wasiirada kala duwan ee shaqada iyo arrimaha bulshada ee maamul goboleedyada kala duwan aanu kulankan oo kale ah oo la xidhiidha howlaha dowladda aanu ku soo qaadanay magaalo madaxda maamul goboleedka puntland ee garowe maantana inaynu halkan isugu nimaadno farxad weyn ayay ii tahay waxaana jeclaan lahaa inaynu dhammaanteen haddaynu nahay qolooyinkeena dowladda federaalka ah gacmo furan ku soo dhoweyno howlwadeennada kala duwan ee ka kala socda maamul goboleedyada shirkani wuu ka duwan yahay shirarka kale ee badi qabsooma ay soomaaliduna aada u xiisayso xiisaha fara badan ee soomaalidu u hayso dhanka siyaasadda ayaa waxay kalifaan sharaku badi inay yeeshaan weji siyaasadeed laakiin waxaan u malaynayaa waa hindiso cusub iyo curin cusub inaynu la nimaadno madal qaran oo lagaga baaraandegayo waxna layska weydiinayo arrimaha la xidhiidha maamulka guud ee hay-adaha dawliga taasi waxay ka turjumaysaa horumarka aynu samaynay dal ahaan sanadadii u dambeeyey haddii beryaha qaar xaaladda soomaaliyeed ay taagnayd dal shishee ama dal shisheeyaha la isugu yimaado oo ha laga doodo siyaasadda si ugu heshiin lahaayeen maanta waxaynu ku sugannahay magaalo madaxdegii qaranka soomaaliyeed oo aynu kaga wada xaajoonaynaa aqoonna isku weydaarsanaynaa arrimaha la halmaala maamulka iyo maaraynta hay-adaha dowliga iyo shaqaalaha taasina waa horumar aynu samay bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina almursaliin dhammaantiin horta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dhammaan wasiirada maamul goboleedyada nagala soo qaybgalay iyo marti sharafta weyn xogayaha joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan idinku mahad celiyo kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen xafladan munaasib ku ah maanta meesha aan taagannahay iyo meesha uu waddanku hiigsanayo shaqaalo aan tageysnayn iyo hay-ado aan tageysnayn la-aantooda waddan ma socon karo annaga waxaa labaatanka sano ugu dambeysayey intii burburkii wixii ka dambeeyey soomaaliya waxay aada ugu mashquushay siyaasadda dhinac la yidhaahdo oo ay ay marba dhinac loo rogo laakiin efortka hadda uu xafiiska ra-iisul wasaaraha uu gelinayo tayeynta iyo dib u dhisida hay-adaha dawliga ah waxay ay ka- ka turjumaysaa meesha ay waddanku u socdo xidhiidha- xidhiidhaha eh, dowladnimada waa shaqaalaha shaqaalo aan tageysnayn hay-ada aan tageysnayn dowladi ma jiri karto marka waxaan rabaa inaan idinkugu hambaliyayo labadan beri aad ku manaaqushoanaysaan meesha ku manaaqushoanaysaan meesha loo socdo inay noqoto eh, inay ka soo baxaan eh, waxyaalo eh, eh, dhaxalgala annaga ka xafiis ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha ah, iyo ka guud ahaan dowladnimada dowladda soomaaliyeed ee hadda jirta waxaa naga go-an in boqolkiiba konton iyo in ka badan efortka aan sameynay inaan gelino tayeynta shaqaalaha dib u dhisida hay-adihii ee dowladeed oo jiray in xiriirkii maamul goboleedyada iyadoo system federaal hadda la qaatay sidii loo fiirin lahay isbeddelkii eh, eh, shuruucdii taalay eh, kontomeeyadii lixdameeyadii toddobaatameyadii si wax looga bedeli lahaa loo waafajin lahay systemka cusub ee federaaleynta ee soomaaliya ay qaaday marka waa muhiim inaan shuruucda fiirino waa muhiim inaan fiirino dib- dib u dhisida eh, shaqaalaha soomaaliyeed inaan tayeynteedu aan ka warqabno Eh, xafiisyada hadda jira eh, waa- waa xafiisyo u baahan ay sa- wasiirka uu ka shaqaynayo iyo hay-adaha ku mashquulsanba iyo world bankiga oo isagana gacan laga siinayo sidii loo tayeyn lahay eh, eh, shaqaalaha soomaaliyeed marka waxaan idinkugu tahniyeynayaa dadkii soo qabaga- eh, soo qabanqaabiyey eh, marxaladan eh, aad ay ugu mahadsiiyey Ma- eh, sanadnahan la qabanayo shirkan sanadnahana waa muhiim waxaan rajayn doonaa inuu noqon doono eh, mid sii socon doona inta inta jirta idinkana eh, ka faa'iidaysta labadan beri aad qabtaan waqtiga aad eh, qabtaan aad kaga faa'iidaystaan eh, inaad waxyaalaha muhiimka u ah eh, idinkana aad experience u leediin maamul goboleedyada ma- maadaama aad ka timaadeen Eh, xafiiskii wasiirka idinla jooga xafiiskii ra-iisul wasaarahan uu idin garab taageen inaad wax ku oolka eh, miro wax ku oola ka soo dhexbixisaan eh, labada beri aad meesha ku shiraysaan marka waa idin soo dhaweynaynaa waa mahadsantihiin eh, shirkiinana meeshaas idinkugu fulin wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waagaad dhegaystayaalka qiimo iyo gadirinta la weli weliba dhegaystada itana barnaamijkii kulanka warsan magaagay socdaal idaacadu warsan u farsamada bk walisan laamiifay banaanbaha eedan bileeran oo adaalad lanka raadiyay wasiir cabaas siraaji isla marxantaasna laka dalbaday anti madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu saxiix warqadii laka dili lahay askarigii dili wasiir cabaas siraaji ya ka dhii magaalada baydhabo banaanbaxayaal eedan dhirfan iyo geeg waliba dhexmarina magaalada magaalada baydhabo xarunta gobolka baay yoogona sheegay anti cadaalad ku helan dowladda federaalka waanu iyagoo ku qiib galeen banaanbaxaasi waanu ku hadleen walina kumid tahay wasiire iyo xildhibaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed deeganka bilaabo banaanbaxa wali misku koynay ama haangmarnay magaalada baydhabo banaanbax wiin oo lahaga ka horjeeda dilkii cabbaas siraaji wasiirkii aqoon-yahanka haay oo wasiir soomaaliyeed haayay wasiirka howlaha guud iyo guryeyn tahay iyo geeka banaanbaxsha iriido u surugne wali dowladda federaalka fariin inka diraane uno shacabkii reer koonfur galbeed una ene ini wasiir siraaji haay wasiir soomaaliyeed oo wasiir soomaaliyeed haay wasiir soomaaliyeed eye oo ku dhimadi soomaali dhan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya walanku baaqey baarlamanka dowladda dhexe golaha shacbiga iyo golaha aqalka sare ini cabbaas ajantilanka weele sidii qalba dhagax arrintiis ajantilanka weele gaar ahaan xildhibaanada aan fariintan dirow waliba lamada golo ama lamada maamul goboleed jubbaland iyo koonfur galbeed cabbaas siraaji ha ka jeeda kursiga laha ka doorada xildhibaanka jubbaland ahay laakiin koonfur galbeed iyo jubbaland aha ku jeeda deegaanadiisa ku dhaladayo lituun gobolo ku dhaladay ini xildhibaanadii lamada maamul ini aqal sare iyo aqalka hoose ini arrintaas ka dhiidhiyan ini ajanta ka weelan hoo iyo ku weelo waayan ini xildhibaan un inta ku dooran ini diyaar intahan ka dayi doona ballansiin ku qaadni xaqa fadaan haddaan warana diini lamada golo oo eh, dawladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wayba in sheegane lanki lanka dili shariga muslimka ah waafaje hooba shariga muslimka lahan waafaj lahan waafajeena wayba macna een wayba waa- waajibaadka in la gududaan dadka lanka noo dili habargeedru habargeed horaanahan dega integaa ligni hatana isgorodaan hooba ilaahay herdhasayna isugu baha hooba kalena lanki jitay nin marsiyo hooba sa ninka marsiinana jidkii un hortaba isla maraan isla maraan waana taasasi jawaana ku way faday geekaan in sheego ani xalimo cabdixasanaa la yidhaah naag hubeer aan ahay qof la qarinayo ma aha wiilkaan dhalay ma kastay qarsoodi kuma jiri wax kastana diyaaraan u ahay waxaan rabaa ani cadaalad baa i deeqda nin hilibkiisii go'ay baan ahay oo qofkiisii maqan oo cadaalad u baahnaa ma kastay waxaana oga baahnaa maanta inta dawladda meesha dawladda maamul goboleedkan oga baahnaa dawladda dhexaan oga baahnaa inta soomaali ah baan oga baahnaa cadaaladaan rabay iyo anay mayladaas tabar diyaarador galayo aan kujey walaahi farsalisi walhaade lan deegaanada lan bedelaw manle haydo hel dhabaanle kuwala oday dhaqameedka mintiyo ku dhumdaan yoo haysadaa laakiin wali lama geek milyonni sama fadew ani jiirirkeeda ayna noo jijbiyahay obyo raallikay dabaan ma gorada korno meello kalena nin wed yaalkiyo dhaleena xildhibaanay dadkiyo gujeedan yaalshoena wali lena cadaalad daradan antan balood an dul qaadan geeka bannaanka iriidin an iska koyni si cadaaladan herno dawlad dejibiyowmnoo e dadka dawlad dejibiyowm kweeta wada argaay mal fadaay marka ciidan mahadsantin wali lena cadaalad hernay cadaalad rasmi hernay dhalinyarada reer koonfur reer koonfur galbeedna cadaalad helen antaasasan laha ciidan an mahadsantin dawladdantaas aan jeediye
dhammaan soomaalida salaamanta meel walbeeda roogda meelan geeka iriidan dad badan oo soomaali eh iyo wada surun taasoo ku bannaan baxeen dilkii siraaji abbaas oo todobolood ku hor haay arrintan in badan ah jiitin dawladda federaalku way baa an sheegay xasuusiyey joohar madeeda hata ku hor una qobateella ka saaray nafti ilaahay hayti linshanaya ka shagay wayti baydhoy gogollanka dhaki odayaasha diglay marafle in madaxdii iyagu aqoon-yahanadii baydhowaylka dhasi dawladda asal sheeba haddii xamar hatayeeda dhibaato ka haysata oo farmaajo ku obsadahayo ulaasba saarinyi walaalow baydhawo kooy gacmo furanka kooy horto cadaalad darro ha dhacdo cadaalad darro ha dhacdo soomaali ha israacdo dhammaantiin salaamantiin waliba geegaan iska banay lama saclaa kubilaaw ilaa haddii riidan surugna intuun cadaalad herno waliba faday baaqan diray madaxweynaha dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan khayre iyo dhammaan golaha shacabka oo matelow dawladda federaalka baaqaanan dira waliba eeta todob bilood ilaa ay hadda waliba sugaanay cadaalada intuuna helna lanki cabbaasi raaji dili inina nin dili miiska laha saarya fadaana walkalowna intuun surugna male hoobuna ena maamulkii koonfur galbeed shacabweynaha koonfur galbeed waliba diyaaran enaa unni una cadaalad helna haddii la helo waay baaqinka dambeeyo kan ma e walla tuugow ma e walla bariyow waliba siin sheegay ina cadaalada laha saara tiirka laha istaaji cabbaasi raaji reeshey dad badan awal dili waan way dili waay loo heestaa waay hala noo sheego warcada reg weliba fayle warcada shalqaadade sababta loo heesta maxay tahay ma annaga kii ah bisad ah waay waliba fadaana jawaab degdege lakabii lanki abbaasi raaji tiirka inti laa saara walkala ma fadaana dii ma fadaana maal ma fadaana hanti ma fadaana mana fada doon waliba sindiraane baaqinka dambeey madaxweynaha intaas waliba raadiyahayna xasiloonada iyo deganaanshaha dalka soomaaliya because dagaal wahay ka dherigi dhibaatan wahay ka dherigi diyaar man ihiini walaakiin haddii cadaalad una helo waayna walaay haddi ka dambeey waliba diyaarangayna lan tuuga ngamna male lan dable ngamna male lan muuriya ngamnana male lanki abaas dili iniuna lan indirna waana nahanin dili diyaara una haddii cadaalada la sheeno waay waliba ndiraane dadan diraane waana waha dile
toshashka baanashiiba baanashiiba toosha
talow kooyaay talow kooyaay tuugsagna koynay tali tusaale waladaneng haydi turru kaninsi tooshateedii wantaajka haayang iyo tabartiyoodlaku bahi sidii basal hambeerka bahoo galay may tooshka baanashiiba toosh iyo baydhowlaha tubi tobanaynay ogaw toshashka baanashiiba tayamayka deerow tabaroola inkii tanaad eba tooshashka baanashiiba
balanka neebsaday
tamara aw koy baarteen baahan oo tingiraha ingoyba ya aw todoba sahamiina mateeglan qaada korna mugda koy beerta inka dirto mugda mugda leen gurtoon koy tooshan dhacdo dareer waan haye aw maaladibahan kubana masiibo seeka dhii tooshki alla baaburkaas naalshaysa nuurahaya ay mudolay beerta in dhasura tartiibaan gurada fadaytan jirtay
hoolan baabusuntaa maay tamara maay waxaa ka baaburka ad sheegas may walasan aftiina haymayu tuurina wadaaykayo oo haddale anta kashatamni toosh iyo basa unnuure aan toosha ahayan toosh
waagaag dhugunsadayaal ka qiimo iyo gadirinta leh ee hawadan oo dhugunsadaayo meelkasiisin roogdan iyo si kastoon indheega itan waliba awda siin kulana hamiin fayla wali isla deernay qaybtinka damboyti barnaamijka kulanka warsan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya wali ku hadlay dagaalka shabaab iyo iska dhafowka ciidanka dowladda soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh yadhawaan ra-iisul wasaare waliba magaabay wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya maxamed mursal sheekh wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya iyo waliba sheegay intiiuusan gonglayey wasaaradda gaashaandhigga sidii guud ahaanba dalka lunkusaaro lahay dhaqdhaqaaqa shabaab siduusa dalkan dhigi isla maraxantaasna ciidankuu la qorsheeyahay intii isku dhafla kasuubi marus arrimoogasi iyo arrimo kale ku hadlay waliba dalaysi ku mid tahay
marka ugu horreysa waa la socotaan sida aad sheegteenba xilli culus ayaa wasaaraddan la ii dhiibay qof keliya wax ma qaban karo waxqabashadu waxay u baahan tahay inaad heshid dad kaleoo ku garab istaaga oo kaalmo kuu noqda fahamsan meesha loo socda tan ugu horreyso aan rabno inaan qabanno dib u dhiska ciidankaan rabno inaan ciidanka dib u dhisno si hadafkii lalahaa loo gaaro waddankan dagaaluu ku jiraa waa og tihiin qoladan al-shabaab la baxay oo weli ilaa hadda dee aana jirin arrin aan ahayn dildil ama aan ku dila aan ahayn oo aan lahayn heshiisiya wax kale oo bedeli kara aan ahayn dee waddankiina wuxuu ku jiraa burbur aad u fogaaday marka waxaa loo baahan yahay ciidankan in dib u dhis lagu sameeyo kadibna sidii loo wajahi lahaa cadowgaasi oo wakhtigiisii dheeraaday taasaa qorshaha ugu muhiimsan oo aan samayn doona ay tahay
ugu dambayn waxaa jira qorshe dadku yani bulshada soomaaliyeed rabaan inay ogaadaan oo walaac uga jiro wallahi horta qorshaha bulshada looma faahfaahin sababtana waxay tahay in kastoo golaha amniga ay sameeyeen oo qorshihii la diyaariyey laakiin bulshada weli looma sharxin waxaan is leeyahay qorshaha haddii bulshada loo sharxo way ku qanci doonaan laakiin midday ku qancayaan ha noqoto askarta waa dhammaantood waa askar soomaaliya deegaan kastoo la geeyana soomaalinimada kama tirmayso deegaan kastoo la geeyana xaqu u leeyahay in la geeyo taliyo kastoo loo magacaabona meesha loo magacaabay xaqu u leeyahay in loo magacaabona xaqaa loogu leeyahay marka askartan ma aha askar dibadda laga keenay waa dad soomaaliyeed waa wiilal soomaaliyeed waa gabdho soomaaliyeed marka aniga waxay la tahay bulshada waxay u baahan tahay in loo sharxo waxaan waxay yihiin federaalisimka micnihiisii ma aha mid ku dhismaaya qabiil ku dhismaaya ma aha federaalisimka waa in bulshada uu ku dhismaa bulshadana ay fahamtaa in aniga federaal systemka aan xuquuq kaga heli karo meel kastoo deegaan oo aniga aan joogo aanan ku raadsan qabiil keliya aanan ku raadin haddaan shaqo raadsanayo aan ku raadsado waxyaabaha aniga aqoontayda aan ku raadsado marka ani waxaan qabaa keliya waxay u baahan tahay bulshada in loo sharxo waxaan waxay yihiin marka loo sharxo oo weliba waxaan leeyahay idinka mas-uuliyad gaara idinka saaran tahay saxaafaddu waa muhim idinku inaad bulshada u sharaxdaan mas-uuliyad gaara idinka saaran tahay marka waxaan leeyahay waan fahmi doonnaa ma aha wax abuuraya confusion abuuraya ma waa wax sahlan waana laga gudbi doonaa insha allahu tacaala
waagaag muweysadyaal barnaamijkii kulanka warsan oo uu kaasiin saaray anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed soodaala waana siinla dareerayahay intan inkaygii barnaamijka intiisu dareeray waliba in farsameeyey saaxiibkayga maxamed b k dhugaysadayaalkanay ku dhaqiibka hadlin ciidanka mahadnaqaana meelkasiisin adduunyada ku roogdhan waliba sanglana hamiifayla walina siingu ku tabaanaysadiiyo hamiifayla idi barnaamijkaanan dhegeysanayna waliba reedninku wala kortay barta internetkun kulena warsan radio com